dheggan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington qodobadaan idinku haya caawa iyo cawayskana waxaa ka mida dacwad dhex martay nin dukaan haysta iyo haweenay wax ka iibsatay waxa kale oo aad maqli doontaan ad ku dhacda ogsoon adoo dhagar qabe ku caana intaad cilmi ii dhexgaysay sabab u ah dhimashadiise markay hodanka la dhaqaaqeen maxaad maxaa maxaad xashaqo uu ka dheeray
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo cawayska aynu ku bilowna ee haweenay soomaaliyeed oo meel baadiye ah kasoo safartay ayaa nin dukaan haysta ka iibsatay kaarhka birbeydhka loo yaqaano ee lagu shubto telefoonada si loogu hadlo islaantii markii ay la hadashay qofkii ay doonaysay ayay ogaatay in lacagta ay ku hadashay ay ka yar tahay intii ay markii hore ku shubatay ninkii dukaanka lahaa ayay ka dalbatay inuu baaqigeeda u soo celiyo isaguna wuxuu u sheegay in kaarhkan ay iibsatay aan lacagta ugu hadhay dib looga soo celin karin islamarkaana wax baaqiya aanay islaantaasi loo celin karin arrintii qir iyo qir bay noqotay bal ka waran dhegayste haddii adiga gartaasi laguu dhiibi lahaa sideed u xallin lahayd aanu baaqo cabdirasaaq ibraahim maxamuud oo isagu arrintaasi goobjoog ka ahaa cabdirasaaqaye aniga waa mahadsan tahay sara nin darawala biyuu si badan yahay maalin baa jirtay meel tuula aan joogay oo deegaanka deegaanka dhadhaabun hoos timaado marka nin dukaan nin dukaan ku jira maama hooyo maalin soomaaliyeed oo maalin miyiga kasoo aroortay baa waxay la imaatay telefoonka kan oo qof laga hadlo ama tooslaha way u dhiibtay konton shilin bay faraqa kasoo furtay meel miyi e bay markaa kasoo aroortay wiil ayada ay dhashay oo magaala wiil ayada ay dhashay oo magaalada soo jiray bay markay tiri ay rabtay inay la hadasho hooyo waxay tiri bal igu shub lacag konton shilin ay igu shub marka halkan companiga laga isticmaalo safaricom baa la yidhahaa safaricomti kontonkii shilin baa loogu shubay iigu dhufay tiri hebel iisoo bixi marka waa loo soo bixiyey magacii xaggo kale istaagtay marka waxaa loogu shubayaa waan gartay cabdirasaaqow waxaa loogu shubay waa lacagtii birbeidhka ahayd ee telefoonka si uu telefoonka ay ugu hadli karto inankeedii u wici karto waa ina telefoonka lacag ugu jirtaa marka dukaankii bay weydiisay ku tiri konton shilin oo lacagta kenya ah iigu shub wiilkaygii nambarkiisana halkan iiga soo saaro ii garaaca sooma ama ii waca ha ha ha marka kontonka shilin marka hadda waxaa loogu shubay telefoonki taybil ahaan loogu shubay marka lambarkii baa loo soo bixiyey wiilkeedii bay la hadashay xaggo kale la istaagtay way la sheekeysatay way soo bogatay marka way la imaatay waxay tiri hooya iga jar inaa go-in bay markaa muudaysaa ina fiiri maxaa igu soo haray lacagti ma fahamta haye marka wiilkii baa ka qaaday lambaradii lagu fiirinayey buu dhayalgareeyey ama ku dhuftay hal afar afar baa halkan lagu fiiriya inta badan iyo xidig hash marka uu ku dhuftay wuxuu ku yiri hooyo waxaa kugu soo hartay shan shilin oo lacaga ma garat haye hooyo waxay tiri cusub igu sii ama midax waxaad u taqaano cusub igu sii tiri shanta ya shanta shilin cusbo igu sii a marka telefoonkeena lacag lacag marka ciida waxay moodaysaa marka lacagta inay weli meeshii dukaanka wax ka qaban karto macnaha haye haye haye dee ninkii muxuu yidhi marka ninka muxuu dhahaa de wuxuu yidhi ma ma fahamte
haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanu idinku haynaa qaybtii labaad ee waraysigii fanaanada xamda cabdikinaal xamda kuweyn waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o wda ee hargeysa sagal mustafa xasan waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska waxaana marti ku ah xamda cabdikiinaal xamda kuwiin xamda marka aanad fanka ku dhex jirin maxaa kale oo aada jeceshahay inaad qabato wakhtiyadaada firaaqada
walaal sagale waktiyada aanan aanan fanka ama xaaladiisa ama hees laxan ama aanan hees duubeynin waxaan qabtaa qaybta sportiska hadday tahay jim baan waktiga isku maaweeliyaa jirka inaad dhisto oo kale aada iyo aad aada iyo aad hargeysa jiimo badan baa ka furano imika wadanka uu casriyoobo maasha allah markaa jiimkaasaan tagaa dee waxoogaa baan iska soo yaro dhididiya xagga isneelada la jecel yaa layidhi imika markaa waa inaad inan dhuubanoo dhex yar waa hagaag dadku inta badan waxay kugu tilmaamaan inaad xagga labiska aada iyo aad labiskaagu maxaan idhahdaaye uu aada usoo jiito shacbiyadda iyo maxaan idhahdaaye qosolkaaga de sare cidla nuuro washington iyado inay loo joogta oo barnaamijka soo saare ka ah aynu leenahay bal hollywoodka shaqo nooga soo
hollywoodk waxa waxaan umalaynaya inaynaan gaadhayne walaal aad baad mahadsantay isagale kolley labiska dadku way sheegaan oo halkaad duruucda ka iibsata hadalkeed laakiin wuxuun baan isu arkaa anu dadkaasum baan la simanoo duruucdana halkay ka iibsadaan ama dubay oo kale anu dalbadaa waxba ismalihi dadkaad dheer tahay waa hagaag kalarada markaynu u nimaadno kalaradeebaad adigu xamdi ahaan aad aada u jecesha haddii aan wax kaa weydiiyo waxaan aada u jeclahay kalada kalarada aanin xidho dharka dharka bluga bluga blug royal bluga dhaaga hadday jirto cadaanka oo kale binkiga kalaradaasaan aada u jecelahay waa hagaag marka dhinaca cuntooyinka u nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xamta kuweyn talow cuntooyin nooceeya ayay jeceshahay matalan haddiiba ay naga soo horbaxdo si aanay dadku ugu wareerin dookaaga markiiba waxaad jeceshahay ama cuntooyinka ama sharaabka bal nooga soo qabo sagalay dalabkaasi waaba diyaar waxaan aada u jecelay ama aan ka dambeeya bahalka bariiska laydhaa bariiskaan aada u jecelay dadkay dhegeysanayeen lacalla hadday casuumaan waxaan leeyahay bariis de waa ka sharaabka markaynu noqoto xaggiisa sharaabka wax walba waan cabaa waxbaba ma diido xagga hilibkana oo aada baan isugu wanaagsan
waa hagaag dhegaystayaal xamda queen waxaan jecelahay heesta labaad ee barnaamijka aad inoo soo qabanayso ma jirtaa intii aad ku dhex jirtay fanka heeso tiro badan oo maxaan idhahdaa ama wax kugu dhacay laga sameeyey ama adigu aada abwaana ka codsatay ama heesaha aada qaado heeso si gaara dareen gaara kuu sameeya markaad qaadayso ma jiraan haa sagalay way jiraan waxaa jirtay hees sanadkii cusbaan kaga qayb galay oo jacaylka ka hadlaysa heestaas anaa ka codsaday abwaanka aad baan u salaamaya abwaan sakariye saxardiid awaare laxanka waa maxamed biike heestaas waxaa jirta jacaylku bulshada markaan iswareysano ama dadka oon waxaan ku ihi jacayl baa yahay jacayl baa sidan ii sameeyey qof baan jeclaa sidan iigu sameeyey waxaasna jacaylkaa sababay marka xaggii wanaagsanaa kama eegina jacaylkan dhibaateeyey dadkay ka barooranayaan heesaha oo wuxuu baan ku ihi abwaankii hees jacaylka ka hadlayso oo waxaan ku ihi taariikhihiisa meel dhigaysa ii samee marka abwaan sakariye saxardiid baa sameeyey heestaa jacaylo maxaad dhib keentay baa la dhahdaa aada iyo aad aada iyo aad markaa heestaasi bulshada unbaad ka samaysay mise qudhaada jacaylku maya qudhaydana way maya jacaylka wii safmareeyey aada iyo aad aniga dareen igu jiray iyo bulshada dadkaas oo wallaahi bilaahi aan dad badan oo jacaylkaa ka cabanaya arkay ood la dareentay oon la dareemoon haa dhaawicii la dareemayo saa darteed baan uga codsaday abwaanka waa hagaag heestaasi jacaylo maxaad dhib keentay codka xamdi kuweyn iyo weliba ereyadiisa kariye awaare dhegaysa haboon jacaylo maxaad dhib keentay maxaa dadka kala tartaashay maxaad niyad dhowrsayd iyo qalbiyo badan dhaawac yeeshay jacaylo qalbiyo badan dhaawac yeeshay ad ku dhacda ogsooni adoo dhagar qabe ku caana intaad cilmi ii dhexgaysay sabab u ah dhimashadiise markay hodanka la dhaqaaqeen maxaad maxaad maxaad xashaqo uu ka dheeftay ad ku dhacda ogsooni adoo dhagar qabe ku caana
u ah dhimashadiisi markay hodanka la dhaqaaqeen maxaad maxaad maxaad xashaqo uu ka dheeray haddaan igu dhiirigelisay inaan ku dhaga nuglaado wiilkaadii soo dhowaysay dirtayda markaanu dhiibay hadduu cilo kaga dhaqaaqay maxaad ii dhaarinaysay jacaylow ii dhaarinaysay haddaan igu dhiirigelisay inaan ku dhaga nuglaado wiilkaadii soo dhowaysay dirtayda markaanu dhiibay hadduu cilo kaga dhaqaaqay maxaad ii dhaarinaysay aniga ii dhaarinaysay
waxagaag n xamdi markaynu heestaasi jacaylo maxaad dhib keentay intaasi kaga nimaadno n fanka intii aad ku jirtay maxaad leedahay kow iyo laba aad noo soo qaban kartaa oo caqabado kaa hor yimid ama dhibaatooyinka fanka aad kala kulanto ama fanaaniintu waxyaabaha ay la kulmaan maxaa ka mid ah
sagalay walaalaad baad mahadsan tahay n wallaahi horta caqabado n adag ama dhibaato anigu kalamaan kulmin oo ilaahay baaba ii dhib yareeyey laakiin n way iska adagtay markaad xagga faamiliga ayay kugu yara adkaanaysaa aduu fanka gelaya marka caqabad waxaan kala gulmay xagga faa- faamiliga n laakiin alxamdulilah wax kaloon sheeganaya ma jiro waxagaag n xamda bal heesta kale ee aynu usoo xullo si ay caweyska inagala qayb qaataan v o a maxaad jeclaan lahayd inaad usoo xusho sagalay waad mahadsan tahay heestan waxaan ku leeyay dhegeystayaasheena qaaligaa inaad adigu soo xushid waagaag waxaan jecelaya mid ka mid a heesahaaga oo la yidhaahdo dib miyaad usoo dhalan kolley mahmahbahayd qofkaasi marka la yaro fahmi waayo inaa la yidhaahdo nin hadduu seexdu soo tooso waa isagii uuna ma dib buu usoo dhalanaysaa heestaasi maxay ku timid qisadeeda heestaas waxay ku timi qisadeedu walaalo n kolley qofkaa dee laleeyahy dib miyuu usoo dhalayo muu isbe- dib miyuu usoo dhalan oo calashaan miyuu isbedelayaa qisada abwaan xasan dhuxulaab saalax ayaa gadaal loogu noqonayaa laxanka waxaa saaray maxamed miir xaaji dhegeysa habboon codkuna waa adiga aada iyo aada waagaag heestaasi dib miyaad usoo dhalan iyo xamdi kuweyn mar kale dhegeysa habboon
mar haddaad mar haddaad aad dibtaydii oo xilligayga neebtahay marna hadali dhaawacay dhaawaca tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhabaad kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhabaad dhooshodka qosooshiyo kala reeb reeb tan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba kana tali wixii dhiba wixii dhiba kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhabaad kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhabaad dhooshoodka qosooshiyo kala reeb dhan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba wixii dhiba wixii dhiba dhibaye mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaagii mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaagii dib miyaad u soo dhalan u soo dhalan dib miyaad u soo dhalan u soo dhalane mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaagii mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaagii miyaad u soo dhalan u soo dhalan miyaad u soo dhalan u soo dhalan
Een, xamda een, barnaamijku gebagaba ayuu kusii suqayaa inagoo mar kale ku celin doono washington iyo sahre cidla nuur Een, heestaad jeclaan lahayd in aynu usoo xullo dhagaystayaasha oo aynu ku macasalaamayno Een, maxay noqon lahayd
sagale walaalo waxaynu ku macasalaameynayno in barnaamijka kusoo xidhanaynaa hees la yidhaahdo fikir aroor haye ereyada waxaa leh abwaan xasan dhuxulaab saalax laxanka waxaa saaray cali caanso muusigu waa axmed weli codkuna waa haahey waa adiga heestaasi maxay odhanaysaa markaa heestaas waxay odhanaysaa haddaan inoogu yaro luuqeeyo markaad urgubyootan annawmal wariira markaad oohin mudatan annaa ilmada dariirsha axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliyahay wey axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliyahay markaadii darnaatay tallooyigu adkaataa abuuro soo wadan kani hoy hoy dad jacayl abuuro soo wadan kane naaftan ersiga kula nece markan kaag waayaan ogow ogow ana fikir aroora ogow ogow ogow ana fikir aroora
waa xagaag intaynaan heestaasi kaga bixin dhagaystayaasha xamdaay een fursadda ugu dambeysa yaad jeclaan lahayd halkani inaad salaan uga gudbiso Een, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan ka salaamayaa dhammaan faniskaygu adduunka dacaladiisa meel kastoo joogaan faamligayga dhammaan intii muuqayga iyo magacaygaba garanaysaan salaamaya sagale aada iyo aad baad umahadsan tahay markaad urgubyootan wey annowmal wariira markaad oohin mudatan anna ilmada dariisha axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliihay wey axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliihay markaadii darnaatay salooyigu adkaataa axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliihay axmarkaad tidhaahdaan anna ah haliihay markaadii dhannaatay salooyigu adkaataa dad jacayl abuuro soo wada u kanihe nafta ersiga kula nice markan kaag waayaan ogo ogo hana fikir aroora ogo ogo ogo fikir aroora dad jacayl abuuro soo wadow kane naftaneebsiga kula neeceeb arkankaag waaya ogo ogo ana fikir aroora ogo ogo ana fikir aroora
waa tahay aad bay u mahadsan yihiin sagal mustafe iyo xamdo kuwiin guud ahaana barnaamijkii caweyska washington intaasi ayaanu toddobaadkan kusoo gebagabaynaynaa waxaananu idinkaga tegaynaa heestaasi ay ku luuqaynaysa fanaanada xamdo kuwiin intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
markaad reerka oo dhan ana rartaawda markaad guusha ulatan ana tiif ilaawa markaad reerka oo dhan ana rartaawda markaad guusha ulatan ana tiif ilaawa eed markaad ka durugtay anna anfadayda eed markaad ka durugtay anna anfadayda oy markaadi asqowda anna ku maraa olol eed markaad ka durugtay anna anfadayda eed markaad ka durugtay anna anfadayda ahoy markaadi asqowda anna ku maraa olol dad jacayl abuuro soo wada u kanehe naftaneebsiga kula neexe markan kaag waayaan ogo ogo ana fikir aroora ogo ogo ogo ana fikir aroora jacayl abuuro soo wada u kanehe naftaneebsiga kula neexe markan kaag waayaan ogo ogo ana fikir aroora ogo ogo ogo ogo ana fikir aroora